Daqiiqad kasta oo aynu neefsanno, waxaan u sii dhowaanaynaa geerida. Inta aynu ku sugnaanayno dunidan waa mid gaaban. Muddada aan ku jirayno nolosha qaybta labaad, oo ah qabrigana, waa mid aad u dheer. Ciqaabta rabitaankeenna liitana waa mid aad u daran. Waa mid ka mid ah oraahydii laga qoray Imaamka Weyn ee Imaam Ibn al-Jawzi. Ibnu Jawzi waxa uu ahaa tusaale wacan oo aan marnaba ka goyn qalbiga iyo maanka dadka, mana jiro qof la mid ahi. Waxa uu ahaa mid mar walba afka ku haya gabayaada wanaagsan ee Alle, ka-cabsiga u badan, maahmaahyo iyo marti macaan ay dhawuhu isu taagayaan inay maqlaan. Waxa uu ku hadli jiray kelmado wanaagsan iyo oraah hufan, kuwaas oo lahaa tayo wax ku qaadasho leh. Ma filayo inuu dunidan soo marayo mid la mid ah isaga. Waa Ibn al-Jawzi. Waxa uu calanka u siday dhiirigelinta iyo yididiilada qeybaheeda kala gedisan. Waxa uu lahaa cod macaan iyo weliba hooraar saameyn ku reebaysa quluubta iyo maanka dadka. Mid ka mid ah kitaabadii uu qoray waxaa lagu magacaabaa Tarbiyinta Nafta ama Disciplining the Soul. Turjumida buuggan waxaa iska leh Dr. Maxamed Ibraahim Saciid Suldaan Garyare. Buuggan wuxuu noqday buuggii ugu codska badnaa ee macaamiisheena naga codsadaan inaan maqal uga soo dhigno. Waxaan ugu bishaareynaa inaan fulino codsigooda. Buuggan waxa uu ka kooban yahay soddon cutub, cutub walbana wuxuu ka xiiso badan yahay cutubka ku xiga.